ardayda iyo macalimiinta iskuul ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay heleen xogo tilmaamaya in dhulka iskoolkoodu ku yaala laga iibsanayo ganacsato ardayda iyo macalimiinta oo banaabax ka dhigay xarunta iskuulka uu ku taalo degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay ka xun yihiin in dhulka uu ku yaala iskoolka la iibsado ardayda iskoolka ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay inay iskoolkoodu aan bec ahayn oo ay u baahan yihiin in faraha laga qaado iskuulkan waxaan rabnaa iskuulkan waa jecelna iskuulkan education fiican oo siiya madaxdeen iskuulkan oo dhaaf waa jecelna aan maanta waxaa waxaa meeshaan ku istaagsanaha waay maariyo meeshaan maanta waxaa isku imaan inaan ka dhiidhin inuu iskuulkeena saal ahayn iskuulkeena marnaba saal ma noqonayo iskuulkeena beec ma aha iskuulkeena iib ma aha cabdinaasir cali maxamed oo ah maamulaha iskoolkan cabanaya ayaa sheegay in dhulka ay degan yihiin ay sharci ku degan yihiin ayna u baahan yihiin in ganacsatada doonayso in dhulkooda iibsadaan aanay arrintaasi ay ku dhaqaaqin dugsigu waxa uu ku degan yahay ku degan yahay dhulkaas sifo sharci ah dugsigu waxa uu ka cabanayaa ganacsato arxan daran oo ku howlan dhulboob aan kala soc lahayn kuwaas oo u samaystay dhulka dugsigu degan yahay dukumenti milkiyadeed oo aan sax ahayn cabashadan ayaa ka dhalatay kadib markii maamulka dugsigu helay xog ku saabsan dhulboobka oo ay soo gaarsiiyeen qaar ka mida bulshada deegaanka oo loo bandhigay inay iibsadaan kadib markii loo bandhigay inay iibsadaan dhulka dugsigu degan yahay dhaqanka caadiga ka noqday magaalada muqdisho waa dhulboobka waxaana horboodaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud baraha bulshada oo ay ku wada xiriirto bulsho kala duwan ayaa arrintaani ku tilmaamay mid aan u qalmin ummadda soomaaliyeed dadka qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh maalmaha soo socda ay kasoo yeeri doonto in la dumiyo masaajidda magaalada muqdisho waxa ay wajahaysaa xaalad aan caadi ahayn iyadoona maalin weliba uu kusii fidayo dhulboobka xaafado hor leh maanta waxa ay xaaladdu maraysaa in goobihii waxbarasho la isugu tegay iyadoona maanta ay wax ku baranayaan dhalinyaro aad u fara badan oo dumar iyo ragba leh xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalk ayaa ganacsato kula heshiiyey in ay dhacaan oo ay xaraashaan dhulka ummadda muslimka ah xogna loogu qaadanayo islamarkaana iyagoo ujeeda la marinayo makiinta cagafcagafta xasan shiikh oo hooyooyin badan oo xili saqdhexa ah ka oysiiyey dhanka kalena burburiyey guryahooda iyagoo aan waxba ka qaban karin si kastay ahaataba waxaa marba marka ka dambeysa sii siyaadaya dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyadoona uu xasan sheekh soo xaalufiyey degmooyin badan oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo ummadii lahayd oo xoog ugu dhacay